kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin walba joogtaan waxaa ii soo wargashay maantina qadka telefoonka ku tiigsado guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe aadan cumar kusoo dhawo warbaahinta dafeen media aadan u dhow walaal walaal waxaad warbixin kaloo inaga siisaa xaaladda guud ay ku sugan tahay degmada baraawe walaalow horta xaaladaha adduunka dhanba amniga ugu horeeya amniga degmada baraawe maanta waxaan dhihi karnaa boqol kiiba boqol waayo wax shida kama jiraan ciidamada amniga haddii ay yihiin xooga dalka iyo qolada au-da ama midowga africa qofba siday u yaqaan hawlahooda loosoo ciidamada ay haystaan walaalo wax shida kama jira amniga haddii dhinaca horumarada degmada aan kaaga hadlano degmada waxaa lalaha mashaariic oo looga soo talagalin sida looga talagalay u socdaan mashaariicda ilaa hadda degmada laga fulinayo maxaa ugu waaweyn walaalow sida aeroportka iyo dekeda hawlahooda hadda lagu guda jiro ay sii socdaan hadda waxaa soo xirtay toddobaadkan gudihiisa markab oo aada u weyn oo maraakiibtii laba kun iyo laba kun iyo saddex iyo tobanka ugu dambeysa markab soo xirtay degmada baraabe kii ugu horeeyana waxaa soo xirtay laba iyo labaatanka bishan hadeerna ilaa hadeer horaa ka socoto dhinaca dekeda aeroportkana shaqadiisa waxna u socotaa walaal maraakiibta kusoo xirtay dekeda ma kuwa mataqaanaa raashin iyo wax wadaa mise waa kuwii dhismihii ka qayb qaadan lahaa degmada walaalow dhinaca mashaariicda horumaradeeda maraakiib qalab usidana waa ay yihiin sida ciidamada xooga dalka iyo ciidamada audana maraakiib badanaba isticmaalaan maraakiibtaasna reer ay ka yihiin waxaa jira warar maanta warbaahinada qaarkood ay qoreen oo ay leeyihiin degmada waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidanka black warer la yidhaahdo maamulka koonfur galbeed halkaasi uu keenay arrintaas maxaa ka jira walaalo wax ciidan ahoo hadeer oo ciidankii hore u jooga maaha ciidan kale oo hadda magaalada yimid ma ay jiraan ciidamadii hore u joogayo laba kun afar iyo tobankii darayaaqadiisa yimid degmada baraabe ayaa hadeer ilaa hadeer ku sugan ciidanka milatariga xooga dalka soomaaliyeed urura guutada saddexaad ururka shan iyo labaatanaada ku sugan kuwii ayaa usii jooga ciidamada audana waa siday u joogaan ciidamo dheeri oo hadeer yimid iyo wax qalalaaso oo degmada gudaheeda ka dhaca ma ay jiraan hadeer aan kula hadlaaho waratooraha gobolka iyo anago guddoomiyihii degmada waxaa isaga hor yimid istaraatiijiga magaalada dhexdeeda dadka sidii maalinkii u adeegtaan habeenkii meelaha ugu nabada badan gobolka shabeellada hoose ku jirtaa barabagaanka dadka wadana dabcan dowladnimaday kasoo horjeedaan ka dhihi karaa ma jiraan marka banaanbaxaasi meeluu ka dhacay ma jira marka aad noo tilmaamayso hadda qaar dadka qaarkood waxay sheegaan inuu ka dhacay tuulo la yidhaahdo ambreso qaarna waxay leeyihin magaalada dhexdoo ka dhacay waa sax walaalo tuulo la yidhaha ambreso xoogaa maamulkayna iyo ciidamada amniga iyo dad shacbaha xoogaa ismaandhaafiya madax maray dad korkiida ma iisan ahayn xalaana laga gaaray hadeer wax daalaaso ha taagan hadeer ma ay jiraan ma jirtaa marka waxyaalo kaloo a is leedahay ee degmada mataqana way ka maqan yihiin oo adiga aad weydiin lahayd dadka qurba joogta oo u dhashay deegaanadaas wallahi adduunyada waa iska qabyo sideedaba adiga intaan nooshahaba adduunyada sideedaba waa iska qabyo waa u baahan nahay gargaar dheeri waa u baahan nahay gacanqabad dheeri waa u baahan nahay adduunyadaaba iska qabyaa ma dhihi karno waa wax walba way dhamaystiran yihiin ma dhihi karno haddii laga soo reebo amniga sida caafimaadka waxbarashada wax badan ayaan u baahan nahay qoloyinka qurba joogta oo baraaga u dhasha in ay naga taageerana aada u baahanna sidan ugu maqaalo ah waxaa jiray in xaruntii maamulka koonfur galbeed ee usoo guuri lahayd laga dhisay degmada baraawe marka ilaa iyo goormea laga yaaba inay usoo guuraan maamulkaasi walaalow xaruntaas aniga waxaan joogaa laba sanad oo laba bilood dhiman xarunta beriga aan halkaan xukunka aan la wareegay ilaa hadeertaan madaxtooyadii koonfur galbeed waa ay dhisan tahay wayna u dhamaystireen qalabkeeda sidii mudane shariif xasan sheekh aadan uu ballan qaadayna in bilaha soo aadan loo soo guuraa ay ayuu noo xaqiijiyay annagana waa aadan ugu kalsoona marka ma is leedahay dadka qaarkood waxay kasoo horjeedaan horumarada degmadaas ay gaarayso sidaa darteed in dadka qaarkood ay kugu furaan barnaamijyada hadda aan jirin adiga aad ka hadasho kale walaalo waa iska macquul adduunyada saxda dadka ma wada jeclo sida toosan lama wada jeclo dadka waa waad og tahay meel layidhaha al-shabaab ay la baxeen oo aniga al-shayaadiin aan u aqaan meelaha inay taataagan yihiin horemarka dowladnimo kasoo jeedaan waad ka warqabtaan dabcan dadkaasay la meel joogaan dadka hadda horemarka degmada kasoo horjeedaan ka dhihi karaa aadan cumar aad iyo aad umahadsan tahay